iyo ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed yeriye ayaa dhagax dhigay waddo inta loog ah oo laga hirgeliyey waaxda wadajir ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir munaasabadda dhagaxdhiga ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir maamulka degmada kaaraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed yeriye oo dhagax dhigay waddada inta loog ah ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay waddadu u leedahay bulshada ku nool degmada kaaraan ee gobolka banaadir
salaan kadib farxad weyn ayay ii tahay in maanta aan joogno waaxdii wajeer ee degmada kaaraan ka mid a gaar ahaan jidkan la yidhi waxaa loogu magac daray rugcaddaa oo xasan eebow la yidhaahdo oo dabcan sida hadda maama suldaana sheegta degmadan taariikh ku lahaa aad ayay u fiican tahay dadka halyaaga ah taariikhda leh in maaragta la xusiisto dadk dadkii uu la shaqay jiray iyo degmadii iyo meesha uu ka shaqay jiray in la xusiisto aada iyo aad bay muhiim u tahay aniga magaca hadda halkan la yidhi new kaaraan kaaraan maanta inay noqoto xaq bay u leedahay horumar aada iyo aada loo taaban karaa ku socda kaaraan horena waa u sheegnay oo hadda maanta nooguma hor ahan dhowr jeer oo hore ayaa maamulka gobolka oo kala duwan meel degmadan dhagaxdhig ka sameeyey waddooyin badan oo socdaa jira kuwa laamiya oo dhammaada kuwa interlog oo dhammaada kuwana hadday socdaan xaqiiqatan waxay sharaf weyn u tahay guddoomiyaha degmada oo dabcan in badan ba a degmada joogin iyo dadka reer kaaraan oo ayaguna isku tashaday ayay sharaf u tahay in degmada kaaraan maanta new kaaraan la yidhaahdo laamiga hadda aa aragteen oo degmada hormara oo ilaa liida taga sida uu u qurxoon yahay uu u nalaysan yahay nadaafadiisu ay u qurxoon tahay wuxuu tusaale u yahay magaalada muqdisho tusaale u yahay halkaas ayaa horta la rabaa meel kasta ama laami ha ahaato ama interlog ha ahaato la dhiso nadaafadeedana in la ilaaliyo hadduu ilaahay yidhaahdo